بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب لا يستغفر لأبيه المشرك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله تعالى كما ربياني صغيرا فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم laa yastaghfiru ilaahay dembi dhaaf u weydiin maayo liabiihi waalidkiisa almushriki gaalka ah haddii qofka ay dhacdaba ininka xaggeena kama dhacdeen haddii waalidkii uu mushrik yahay amba uu gaal yahay ixsaankii kale iyo samafalkii kale ayuu ku leeyahay inuu wax siiyo inuu ixtiraamo inuu dhegaysto inuu maqlo inuu naxariisto laakiin kuma laha inuu u duceeyo oo uu duceeyo aakhiro janno iyo dembi dhaaf wuxuu ugu ducayn karaa ilaahw soo hanuuni cikrima waxa uu ka wariyey cabdillaahi bnu cabbaas fii qowlihi tacaala hadalka ilaahay uu leeyahay imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowla kariima aayaddaa qur-aanka ayadta ka dambaysa wاkfid lahumaa janaaxa dulli min الraxma waqul rabi irxamhumaa kamaa rabbayaani صagiira labadaas aayadood cabdillaahi bna cabaas markii uu macnaynayay wuxuu yihi cikrima cabdillaahi bna cabaas wuxuu yidhi fanasakhathaa aayaddaa hore waxa nasakhay oo xukunkeedii bedelay alaayaةu fii baraa'a aayadda bara ku jirta suuraةu baraa'a suuraةu towba ilaahay uu leeyahay maa kaana lilnabiyi wاladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa maa kaana xaq uma laha amba uma banaana lilnebiyi nebiga wاladiina aamanuu iyo dadka mu'miniintaa uma banaana an yastakfiruu ilaahay dembi dhaaf inay u weydiiyaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu mushrikiintaasi xataa hadday yihiin ulii qurbaa dad xigtaah ay isu dhow dihiin goorma min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim markay caddaatay inay ehlu naar yihiin oo gaalnimo ay ku dhinteen aayadda hore waxay leedahay labadaada waalid amba mid ka mida haddii agtaada uu weynaan ku soo gaadho falaa taqul lahumaa uffin erey xuna ku odhanin uffin waa erey waxay ka taagan tahay waxa laaliya waxa kaa soo baxa cod iyo sanqadh iyo ishaaro waxa laaliya wixii kaa soo baxa waxay karaahiyeysanayaan waan yeelay waxaasi waxaasi waxaa sameeye waan yeelay dabeete qofkii uu si isdhufto waa ufin bay ka dhiganta haddii xaraka uu sameyo haddii ishaaro uu sameeyo oo muuqaalkiisa laga dareemo haddii laga dareemo hadalkiisa wax ka mid a ufin ha ku odhanin falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa hana hiifin waqul lahumaa qowla kariima hadal wanaagsan ku dheh hadal wanaagsan ku dheh wakfid lahumaa janaaxa dulli min araxma dhinaca naxariista ka raac waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waxaad tidhaahdaa ilaahayow siday ii soo koriyeen anigoo yar ilaahay u naxariiso aayaddaa qur-aanka macnaheedu ay sidaa tahay waxa nasakhay oo bedelay aayadda ka dambaysa macnaha aayadka ama labada aayadooda hore macnayaasheedii oo dhan waxa bedeshay aayadda dambe maahe waa macnayaasheeda macno ka mida oo ah waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira intaa dambe ducada ah imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowla kariima waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma intaasiba way taaganta unaxariisiga udabacsanaanta inaan la hiifin oon la haaraamin hadal xun inaan lagu odhan ficil xun inaan lagu odhan in loo naxariisto waxa intaasoo dham way taagan tahay dad ma nasakhin ayaddu waxay nasakhday waqul rabbi irxamhumaa u ducayntaas ilaahay ou aakhiro u naxariiso kamaa rabbayaanii sagiira siday ii soo koriyeen anigoo yar maadaama waalidkii ciyaadan billaah uu gaal yahay gaalku amba waalid ha ahaado amba walad ha ahaado amba qaraabo ha ahaado amba midaanad aqoon ha ahaadee gaalku naxariista ilaahay aakhiro qayb kuma leh waa ahlunaar waxaa aayaddaa qur-aanka xukunkeedii bedelay ma kaana linabiyi waladiina aamanuu macahu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba culamada qaar waxay leeyihiin may bedeline labada aayadoodba way shaqaynayaan aayadda hore waxaa lagaga shaqaysiinayaa oo lagu macnaynayaa waxay ka hadlaysaa aayadda hore ele waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waa waalidka muslimka ah waalidka muslimka xadda hadduu faasiq yahay uu faajir yahay qof waalidkaa oo qofka waalidkiisa ka soo qaad haddii uu yahay qof xun oo cibaadadiisu ay liidato oo hoosu dhac fara badani uu ku jiro oo muxaramaad fara badan sameeya laakiin islaamnimo ku dhintay hadduu yahay waa loo ducaynaya ducadu waa qof muslima inta islaamnimadu ay baaqi tahay qofka muslimka xaqiisuna waa baaqi hadduu yahay faajir faasiq hadduu bidcoole khuraafaad laa yahay inta uu muslim yahay qofka muslimkaa xaqiisu waa baaqi xuquuqdii qofka muslimka uu lahaa oo dhami waa baaqi xuquuqdaasi wax ridi karaa ma jiraan halkaa waa lagu qaldamay oo dadka qaar baa intay soo qaateen mas'alo ayaa waxay ku masixeen masaa'ilkii kale oo dhan macnaha qofka muslimka ah ee bidcoolaha ah qofka muslimka ah ee faajirka ah ee faasiqa ah nusuus cadcad oo sariixa ayaa waxay caddaysay xaqulmuslimi cala almuslimi sittun qofka muslimka ah ee qofka kale muslimkaa lix xaq buu ku leeyahy waa xadiis saxiixa oo cidlaanay ka shakisanayn lixdaa xaqba baaqi bay noqonayaan oo qofka macaasidiisa iyo xumaanta uu samaynayo haddii uu xanuunsado in la soo booqdo hadduu ka hor yimaado in la salaamo haddii uu dhinto in la raaco maaragtay janaasadiisa ilaa aakhiri maa hunaalik xuquuqdaasoo dhamm waa waa baaqi qowl sheekh iyo qowl caalim naska rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa laguma masixi karo marka waxay leeyihiin aayadda qur-aanka aynu soo noqone aayadda qur-aanka hore waxay ka hadlaysaa waalidkii muslimka ahaa haddii waalidku uu gaal yahayna aayadda dambaa ka hadlaysa waxaa la leeyahay maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim nebiga calayhi salaatu wasalaam xaq uma leh amba uma banaana inay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan mushrikiinta xataa mushrikiintaasi xigto dhow ha ahaadaan min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim maxaa ka dambaysa wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidati wacadaha iyaahu falama tabayana lahu anahu caduwu lilaahi tabara'a minhu nebiyullaahi ibraahim arrinkiisa oo nebi ibraahim waalidkii u duceeyey baa qur-aanka ku yaala waqfir liabi inahu kaana min adaalliin ayaa ku taala qur-aanka nebi ibraahim oo aabbihii oo gaala u ducaynaya oole ilaahay oo aabbahay u naxariiso gaal mid mid lunsan oo gaala buu ahaaye laakiin alla u isaga naxariiso waxaa la leeyahay oo qur-aanku uu tilmaamayaa nebiyullaahi ibraahim ducadiisaa uu ducaysanayey ha kaga dayanina ballanqaad bay ahayd laakiin markii nebiyullaahi ibraahim ay u caddaatay aabbihii inuu dariiqa gaalnimada doortay oo islaamnimada uu nacay oo uu sidaa u dhintay sidaa ku dhintay tabara'a minhu beri buu ka noqday markaa nebi ibraahimna halkaa ha ku qaldamina baa la leeyahy waayahay baabu biru lwaalidi almushrik in loo samafalo oo la hagaajiyo waalidka mushriga ah can sacd bn abi waqaasin qaala naزlat fiya arbacu aayaati min kitaab اllahi tacaala sacd bn abi waqaas nebiga alayhi salaa salaatu wasalaam waa abtigii hooyadii bay isku reer ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waabuu ku faani jiray haadaa khaali falyurini imru'un khaalahu aniga abtige waa kaase bal hadda ninka abtigii uu kaa soo kala yahay ow keen faan loogama jeedo laakiin waxa weye wuxuu dhiiri gelinayaa sacd ibn abi waqaas acmaasha markaa gacanta ku geesinimadiisii iyo degaalyahanimadiisiibu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dhiiri gelinaya sacd ibn abi waqaas nin saxaabiya oo qiimo badan ayuu ahaa isagoo dhallinyaraabuu muslimay sagaal iyo toban jir buu ku muslimay shantii qofee muslimiinta u horreysay buu ku jiray sacd ibnu abi waqaas radia allahu tacaala canhu rasuulka hortiina calayhi salaatu wasalaam madiina ayuu u wareegay ayuu u hijrooday wuxuu leeyahy waxa la dhaha awaliyaat awaliyaat waxa weya waa qofkii koobaade waxaa sameeya qofkii koobaade waxaa sameeya waa awalu man ramaa sahman fii sabiili اllah waa ninkii koobaade ilaahay dartii leeb u gana jihaadku markii hore waajib mu ahayn markii waajibka uu noqday ninkii xabadii koobaad rida wey yani leebkii koobaad ninkii rida ayuu ahaa sacd ibn abi waqaas waxaa lagu xasuustaa wuxuu ahaa mustajaabu dacwa habaarkiisa iyo ducadiisaba waa la aqbali jiray cidda u duceeyena wuxuu ugu duceeye waa la arki jiray cidda uu habaarana wuxuu ku habaaro waa la arki jiray dagaaladu marka ay socdaan ee jihaadka la galo haddii uu sacd ibn abi waqaas gacmaha kor u taago waxaa la xaqiiqsan jiray dagaalka waa lagu guulaysanaya mustajaabu dacwa ayuu ahaa waxaa laga sheegaa ahlu siyarka qaarkood waxay soo wariyaan leebka intuu saa u soo qaado inha ilaahayoo leebkaygaa gaal kaa dhibta badan le isha isha ilaah kaga beeg ishumay kaga dhacdaa halka uu tilmaamo dh ilaah meesha ay kaga dhacdaa ayay kaga dhacaysaa nin buu habaaray la yaqaano sheekadiisoo macruufka oo been ka sheegay isaga oo waaliya oo badhasaab oo meel jooga ayaa wuxuu ku sheegay maarata cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu u gudbiyey warbixin beena oo sacd ibn abi waqaas uu ku dhaleecaynayo wuu habaaray sidiiba habaarkii ugu dhacay waxaa dhacday gabadh baa ku qabsatay dhulkiisii uu deganaa uu habaaray siduu ugu dhaca sidii maaragtay habaarkaasi uu u habaaray ayuu habaarkii ugu dhacay meel kalena kama imane nebiga calayhi salaatu wasalaam buu su-aal weydiiyey rasuulka ilaah waxaan ku weydiisanaya ilaahay waxaad ii weydiisaa inuu ilaahay iga dhiga mustajaabu dacwa mid dacwadiisa iyo maaragtay baryadiisa ilaahay uu aqbalo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi atib macamaka takun mustajaabu dacwa waxaad cunaysae calooshaada gelaya iska hagaaji oo wax shaki ku jiro iyo midmadow iska daa xaaraani ha cunin haddaad sidaas yeesho ducadaada waa la aqbalaya innakana waa inoo taala saacad oo keliya maaha qof kastoo xaaraanta iska ilaaliya oo calooshiisa waxa gelaya hubiya ducadiisa waa la aqbalaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay atib macamaka takun mustajaabu dacwa calooshaada waxa gelaya cuntadaada hagaaji waxaad noqon doontaa mustajaabu dacwa sacd ibn abi waqaas wuxuu leeyahay naزlat fiya arbacu aayaatin afar aayadood baa igu soo degay aawada yani afar aayadood baan sabab u ahaa inay soo degaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyo min kitaab illahi tacala kitaabka ilaahay ka mida ta koobaad waxay tahay kaanat ummii hooyadee waxay ahayd xalafat mid dhaaratay maxay ku dhaaratay anlaa taakula walaa tashraba xataa ufaariqa muxamada sala allahu calayhi wasalam inaanay waxna cunin waxna cabbin ilaa aan gaaloobayo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka hadhayo waxay tihi waxaa igu dhaara inaanan waxna cunin oo afkayga waxba aanan saarin waxna aanan cabbin ilaa aan gaajo u baktiyo anbaad nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo hadho hooydina aad bay u jeclayd keligii ma ahayne isna waxa saasoo kale aha musxab ibnu cumayr taa musxab baa caan ahayd oo la wada yaqaan hooyadee waxay ku dhaaratay anlaa taakula walaa tashraba xataa ufaariqa muxamada ilaa muxamed nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka faaruqo o aan ka tago o aan ka hadho faanzala allaahu ilaahay waxa uu soo dejiyey wain jaahadaaka haddii labada waalid kugula dagaalamaan ay kugula diriraan calaa an tushrika bi inaad ila wadaajiso cid kale maa laysa laka bihi cilmu waxaanad cilmi u lahayn falaa tutichumaa ha yeelin ha iska hadlaan ha iska dhaartan hadday rabaan wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa laakiin wanaagga intay inta adduunka ay joogaan wanaag iyo naxariis iyo samafal kula noolow hadday kugula dagaalamaan shaygan xumaantaas samee ha samaynin oo ka diid laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq allaha khaaliqa waxa lagu caasinayo makhluuq lagu adeeci maayo meeshu doonaha kaa taagnaadee waladkaagi iyo waalidkaagi iyo amiirkaagi iyo macalinkaaga ku doono ha ahaadee ciddii xumaanku afarta lagama yeelo weligiiba ha iska hadlo waan cadhooday cadhood waan isdeldelaya isdeldel baad leedaha kminkaa kaa gugto gaajaan u baktiyaya aday kuu taallaa waxaa la leeyahay wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun aqoon waxaanad u lahayn waa shirki yacni qofka mushrika ahi waa jaahil qofka alla garan waayo wax kale u garanaya ma jirto aqoonyahan maaha indheergaradna maaha falaa tuichumaa ha yeelin wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa adduunka intay joogaanna wanaag kula dhaqan hadday xataa gaala yihiin yacni waalidka xaqiisii ma hadhayo oo ma dhacayo oo la waayi maayo adduunka inta la joogo hadduu ka gaalo ugu gaalsan yahay xaqii waalidnimou kugu leeyahay ee naxariistii iyo samafalkii iyo xidhiidhintii laakiin markuu seeraha ilaahay soo galo zoonkii waaweynaa markuu soo galo ee uu idhaahdo ilaahay caasi markaasaa kala hadhaysaa hadday naftu ka baxayso cisyaanka alle subxaanahu wa tacaala iyo waalidka waxaa la raacayaa ta alle subxaanahu wa tacaala waathaaniyatu aan idhaahdo waa athaaniyatu talabaadna waxay tahay annii kuntu waxaan ahaa akhadtu sahman sayfan acjabanii waxaan kor u qaaday seef aan la dhacay yacni aan aada u xiiseeyey seef wanaagsan oo qurux badan oo naftaydu ay doonaysaan kor u qaaday faqultu waxaan ku idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow hab lii haada seeftan isii ii hibe hab lii haadaa seeftan ii hibe fanaزlat dabeete waxaa soo degay yas'aluunaka can اlanfaal qul ilanfaalu lilah suuradda qur-aanka ee anfaalku waa qaniimadii ayay ku weydiinayaan xoolihii lagala hadhay gaalada maxaa laga yeelayaa bay ku weydiinayaan waxaad ku tidhaahdaa markaa ciddii haniimada lahayd ayaa markaa rasuulka alayh الsalaatu wasalaam lagu soo dejiyey qisadu waxay ahayd waa dagaalkii beder dagaalkii beder markii uu dhammaaday ayuu rasuulka عalaيه الصلaaةu وaسلام sacd بن abi waqaasim wuxuu ku uhi ya rasuula الlah ina اllaha qad shafىa صadrii min اlmuشhrikiin ilaahay maanta nimankii gaalada ahaa caloosha wixii aan ciil iyo cadho waxaan qabay maantan ilaawey buu yidhi yani nimankii waynu ka ciilbeelnay oo de waa tii nimankii toddobaatana la dilay toddobaatanna la qabto fitr fatir loo tuuray markaa nimanka ciilkii iyo caloolxumada inagu hayeen maanta waan ka bogsaday buu yidhi ee bahashaa seefta ah seef qurux badanoo seefii lasoo qabtay lasoo ururiyey maaragtay lagala hadhay gaalada ka mida ayuu uhi seeftaa rasuulka ilaahay o isii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haadaa laysa lii walaa laka seeftaa aniguna melihi adiguna melihid muslimiinta udhexaysaa bay ka dhigantay xilligaana weli ma soo degin weli ma soo degin qaabkii ay noqon lahayd haa haniimada qaabkii loo qaybin lahaa anna melihi adiguna melihi dabadeedna waan ka tegey buu yidhi mar dambu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ii yeedhay dabeete wuxuu ihi waa adigii su-aasha i weydiiyey seeftaa waa adigii i weydiistay iminka seeftii anigaa ka mas-uula ee hoowaatana qaado seefta sacd ibnu abi waqaas seefuu iskaga xaragoonaayo oo maaragtay iska qurux badan oo iska laalaadinaya may ahayni wuxuu ahaa seefuu u lexa jeclaynaya jihaadka soo socda seef ha dhowto wax ku tari doono ayay ahayd waxna uu ku taray taasina taas ahayd waa ta labaad ta saddexaad wahaalisatu ta saddexaadna waxay tahay annii maridtu waan xanuunsaday xanuun baa igu dhacay waa waad dambe oo muslimiintu ay soo doogeen oo ay awoodeysteen xajatulwadaac weyn faataanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa isoo booqday anigoo aada u xanuunsanaya buu yidhi oo naftu isugu kay timi oo baqanaayaba oo ise malaa waabay kaasii socotaa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ii yimi faqultu waxaan ku idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow innii uriiddu waxaan rabaa an uqsima maali xoolahayga inaan qaybiyo afa uusii binnisfi kala badh dardaaran moo bixiyaa faqaala wuxuu ihi laa rasuulku wuxuu ihi maya faqultu waxaan ku idhi athuluth saddex meeloodoo meel ahaan ma bixiyaa fasakata rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu aamusay fa kaana athuluthu bacdahu jaa'isan dabadeedna maalintaa laga bilaabo saddex meeloodoo meel ahaan qofku markuu sii dhimanayo xoolihiisa inuu dardaarmaa jaais bay noqoto anigaa sabab ahaa buu ujeedaa sacd ibnu abi waqaas wuu xanuunsaday xilligaa carruur fara badan muu lahayn inan yar buu lahaa dabadeedna rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay ow xaaladayda waa adigaa arko oo xaaladaydu mu wanaagsana bimacnaa wuxuu isku tiriyey dad aakhiro naftu inay ka sii socoto xoolo fara badanna waan leeyahay xoolahaygaa ma wada bixiyaa ma idhaahdaa masalan muslimiinta iyo masaalixdooda ha lagu bixiyo rasuulku wuxuu uhi maya markaasu waaya haddaba kala badh ma bixiya rasuulku wuxuu uhi maya haddaba wuxuu uhi uluayn ma bixiya uluayn laba saddex meelood intaan ku kala dhigo laba meeloodna ma bixiya meelna ma reeba rasuulku wuxuu uhi maya wuxuu uhi waaya ulu ma bixiya saddex meelood oo meel ma bixiya labana ma la hadha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uhi auluu wauluu kaiir saddex meelood meel ahaan weliba taasina way badan tahay yani waa loo ogolaaday laakiin waxaa la leeyahay weliba saddex meelood oo meelaha inaad bixisaa oo aad ku dardaarantaa way culus tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa uu sababeeyo wuxuu yidhi inaad ka tagto ubadkaaga oo aqniyaa oo hodana oo dadka ka maarma ayaa ka wanaagsan inaad ka tagto ubadkaagiio gaajoonaya oo caydha oo dadka baryaaya markaa dadka ha faqiirinin waxaa laga cararayaa dhaqan baa jiray jaahiliyadu ay lahaan jirtay waagii hore dhaqankaasi waxaa ninku marka hore uu nil waxba bixin maayo wuu ururinayaa wuu jamcinayaa wuu jamcinayaa dabeeta marka uu sii dhimanayaaba odhanayaa keena buug iyo qalin hebel inta hala siiyo hebelna inta hala siiyo hebelna dad fogfog wuxuu kala cararayaa qaraabadiisii aabihii buu kala cararaya walaalkii buu kala cararaya ubadkiisibu dad waaweyn marka si loo ammaano dha wallahi ninka hebel waa faxal waa ninka ninaan waxba isu ahaynoo hebel la yidhaahdo waa ninka intaa u dardaarmay ee intaa u dardaarmay intaa u dardaarmay marka waxay faqiir iyo caydnimo ku ridi jireen dadka qaraabada ah ee dhaxalka yeelan lahaa ee ugu dhowaa ee xaqa ku lahaa markaa tii oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam kala baqdee wuxuu yidhi maya sidaaha samayna waxaad samaysaa waxna bixi waxna la haq sababtuna waa tan wasiyadu waa dardaaranka qofku haddii uu ka baqdo inuu dhinto oo dee waxaa yidhi soomaalida waxtaa nin weyne wadkiisi wuu yaqaanaa meelo aan lagu taaban jirin baa lagu taabanaya si aad u xanuunsan jirin baad u xanuunsanaysaa qofka markaa hadduu baqdo israa wallahi kuma dambayso oo xoolo fiicanna uu leeyahay inuu dardaarmaa way bannaanta fii bacdi alaxyaan waa waajib inuu dardaarmo waa waajib fii bacdi alaxyaan waxaa waajiba masalan haddii uu qof deyn ku lahaa cidna aanay ogeyn oo uu isleeyahay haddii aad deyntaa dardaarmi weydo ku yeerraa way dafiri doonaan soo cadaysay ku odhan doonaan inuu dhawaad hebel wuxuu igu leeyahy deyntiisa deynta hala siiyo waa waajib dardaarankaas iyo wixii la mida mararka qaar waxay noqotaa sunne sunne waxay ku noqotaa fii bacdi alaxyaan waxyaabaha maaragtay mashaariicda khayrka inuu dhahdo waar niyo xoolahaygii intaas masaajid ha lagu dhiso amba intaa mashruuca khayriga ha lagu daro oo sunno oo waajib aan ku ahayn sunno way noqotaa fii bacdi alaxyaan mubaax bay noqotaa shay iska mubaaxa nin ay saaxiib yihiin oo hani ah oon xoolaba u baahnayn wuu dardaarmi karaa waa mubaax muxaram bay noqon kartaa wasiyadu oo masalan haddii uu qofku dardaarmo masalan xoolahayga intaas mukhbaarada lagu dhiso ya la fulin maayo de waa xaaraan yacni mashruuc xaaraana uu yidhaha waar tolkii waa kuwii nimankaasi ishaye reer hebel intaa ha la siiyo hub ha loo siiyo ragga ha iska baaciyaane la fulin maayo waa wasiyo xaaraana waxaa iduna xaaraana sulus wax ka badan inuu dhaha xoolahayga kala badh masaajid baan ku dhisaya laga aqbali maayo hadduu sii dhimanayo waxaa kaloo muxarama qof dhaxalkaba wax ku leh inay nimadiisii mid ka mid a wuxu uhi inanka hebel la yidhaahdo xoolaha boqol kiiba toban hala siiyo waxba laga qori maayo wa iska hadlaya ya laa laa wasiyata liwaarisin in allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay qof kasta xaqiisii buu siiyey dhaxalkuu ku siiyey alaa laa wasiyata liwaarisin nin dhaxalihi dardaaran ma laha qofku hadduu dhaxalka meel ka soo gelayo xoolaha waxaa laga dardaarmay gurigaana qaado baaqigana la qaybso cidi kaa yeeli mayso inta uu nool yahay uu xayga yahay waalidku wuu siin karaa ubadkiisa mid ka mida gaadhigaa qaado gurigaa qaado lacagtaa qaado wuu siin karaa laakiin marka uu xaaladihii xaaladdii mowdka uu gale dardaaranka ay marayso ma dardaarmi karo oo ma odhan karo qof dhaxalkii qayb ka ah dardaaranka qayb taasina wuxuu hi aniga xaggayga ayay ka timi oo anigaa sababay waraabicatu ta afraadna waxay ahayd inii sharibtu اlkhamra maca qowmi min alansaar intii khamriga aan la xaaraantinimayn ayaa aniga iyo niman ansaara ayaa khamri wada cabnay fadaraba rajulu minhum anfi nin ka mida ansaartii ayaa sanka wuxuu igaga dhuftay bilaxyi jamal awr daankii faataytu nabiya salى اllahu alayhi wasalam nebiga ayaan u yimi dabeete waan u sheego rasuulka ilaah waanu sakhraanay maanta oo khamri baanu cabnayo taasaa dhacdo waa ka sankii dhiigay sankii oo dhiigga soconayo oo nabarigu yeelo sanku buuran yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u imi dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaan u imi fa anzala allaahu ilaahay waxa uu soo dejiyey taxriima alkhamri khamriga xaaraantinimayntiisa xadiisku waa xadiis saxiixa waxa wariyey imaam muslim raxmat ullaahi tacaala calayhi iyo axmed iyo tirmid iyo tabari iyo keyrkood waa xadiis saxiix oo sugan hagaagsan qodobka u dambeeya ee meesha yaalla khamriga waa taqaanaan khamrigu wuxuu soo maray marxalado heerar buu soo maray hal marna gulama soo boodin caaisha radia allahu tacaala canha sheegtay waxay tihi shareecadu waxay u soo degtay aayar aayar axkaamta shareecadu axkaamtu aayar aayar iyo tartiib tartiib bay u soo degtay haddii markii diintu ay timi rasuulku calayhi salaatu wasalaam u odhan lahaa khamrigu waa xaaraan caaisha waxay tidhi cid rasuulka kama yeesheen zinadu waa xaaraan cidi kama yeesheen laakiin maxaa la sameeyey marba in marba meel baa la soo istaagay tababar baa la soo siiyey waa lagu soo dhowaaday tallaabo kalea la soo qaaday markii u dambaysay waxaa la yidhi waa xaaraan waa kama dambaystii markaa khamriga ayaa ka mid a markii hore waa la carabaabay in arsaaqada wanaagsan iyo khamrigu ay kala duwan yihiin marka marka labaad waxaa la magacaabay haddana maaragtay khamrigu inuu inuu dhibaatana leeyahay dheefna leeyahay haddana waa lasoo dhaadhaco mar saddexaad baa lasoo gaadho waxaa la yidhi inta xilliyada salaadaha aad tukanaysaan khamriga iska ilaaliya markii afraadna waxaa la gebi ahaanba iska daaya markii hore ishaara la siiyey oo la leeyahay tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana khudaarti baa la yidhi waxaa ka dhigataan oo ka samaysataan wax lagu sakhraama iyo iyo arsaaqada wanaagsan ma la kala saaray baalkii waa la faquuqay soo arki maysid arsaaqadii fiicneed baa laga dhex saaray laakiin lama odhan waa xaaraan lama intaas looma dhaafin haddana waa la soo dhaadhiciyo waxaa la yidhi qul fiihimaa ismun kabiiru wa manaaficu linnaas waxtarna wuu leeyahay khamriga iyo maysirku waxtarna wuu leeyahay wax yeelana wuu leeyahay wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa waxyeel dembigooda ayaa wuxuu ka weyn yahay waxtarkooda halkaa looma dhaafin dadkii markaa haddana waa la dareensiinayaayo halkii hore hal ka dhow baa la soo gaadhsiiyey haddana waxay laa taqrabu asalaata wa antum sukaara idinkoo sakhraansan salaadda iska ilaaliya waa la yeereeyey marka qofku salaaddu markay soo dhowdahay waa inuu joojiyaa dee baalku laakiin haddii wuu kala duwan yahay baa la yidhi oo qaar baa markaad iminka cabto waxaad sakhraansananaysaa shan saacadood afar saacadood toban saacadood marka dadkii waxay sameeyey maadaama salaadihii isu dhow dhow yihiin marka salaadda subax uu soo baxo ee uu shaqaysto hadduu isdhaha sakhraan barqadii wuxuu odhanaya duurkii baa dhow wuu iska daynaya duurkii iyo casarkiina wuu isa saaran yihin casarkii iyo cisha iyo maqribkii maqribkii iyo cishaayiga marka waxaa laga yaabaa maalintii oo dhan inaan waxba cabin baa laga yaaba habeenkii waxoogaa yar uu ka yaro gaadhsiiyo ilaa habeenkii baa maarata yar dheer ilaa salaaddii subaxe marka waa la soo yar naftii waxaa la baray in la yar sidaas aawadeed qaadka imika dadka qaar baa waxaan waa balwood oo ma dayn karo qofka wada gool lama yidhaha waxaa yar yaree intaad cunaysana yaree maxaad cuntaa geed buu cunayaa kaayoonle waxleeg buu cunaya waxaa tidhaha kala barh ka dhig kala barh ka dhig wuxuu cunayaa wuxuu fadhiyayaa toban saacadood waxaa tidhaha shan saacadood fadhi shan saacadood fadhi soo yaree hadhowtana waxa tidhaha haddana haddana afar saaca haddana saddex haddana laba marka dambe adaabay iska daynaya salaadaha qofku hadduu tukado dadka qaadka cuna badankoodu ma tukadaan dad fara badan dad badan oo qayraana way tukadaan laakiin way isla dhiban yihiin qaadkii iyo salaadii way isla dhiban yihiin sababtu waa maxay bahalkiioo meel fiican marayo markaasu kugu soo dhiiqaya ayaa salaaddii casar leedaamaya wuu tufayaa wuu soo kacayaa wuu tukanaya haddana dub maaratay u camiranaya isagoo soo dhadhawaaday ayaa maqribkii leedaamaya haddana wuu luqluqanaya wuu soo kacaya haddana dub wuu fadhiisanaya way isla dhiban yihiin marka marka qaar fara badani oo salaada aan tukan oo jaadka cunaa salaada markay bilaabaan ayay bahalkii joojiyaan leanno googa oo aas faraa badani naftii wuu tababaraya aakhirkii waxaa la yidhi inama alkhamru waka waa sidaas weeye inama alkhamru waalmaysir waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuh waa markii afraad waa loo soo gaalgaal lasoo socday oo loo soo dhadhowaaday oo agga l markii dambe waxaa la yidhi waar bahalka faraa ka qaada markaa wuxuu leeyahay inta u dambaysay iskaba raacinteedii sacd ibnu abi waqaas anaa sabab u ahaayo intaanu meel isugu nimi annagii niman ansaari oo aanu wada wada maaragtay khamrigaa wada cabnay ayaa maaragtay dee markii la sakhraamay ma og tahay qaarna waxun baa la yidhi way iska baroortaanu alla balanbalay bay ka dhacaysa calaadayaa mid wuu iska ooyaya mid qosolun buu iskaga dhufanaya mid wuu kaacaa fadhiisanaya midna markaasa waxaa gelaysa ruux cidaa'iya dagaalun buu gelaya kan bal maalintii waa kisaa kugel muxuu uga jeeday filinkii dadkii xumeeyey oo dhan baa saa soo hormaraayoun hebel markaasuu dagaal bilaabaya soo markaa sacad baa soo hormaray halkan laftaa la daan geeloo bartay aleentu qaaday ayuu mada sanka ku dhuftay ya sanka ayuu ku dhuftay sanka markuu ku dhuftay waa lagu kala yaacay meeshii isagoo markaa sanku buuran yahay ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi markaasaa waxaa la yidhi khalaas mar hadduu baalka halkaas soo gaadhay fajtanibuuh xadiisku waa xadiis saxiixa can asmaa بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله سبحانه وتعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأبي بكر إننتيسي وزبير بن العوام هاسكيسي وعبد الله بن زبير هو يدي وعائشة بنت أبي بكر ولاشد هذا هو يك سو لاندير لغا ما شيكيو لاندير واك لاندير واكن وا شخص قيميس وا شخص قيميس يعني معناها اولي ابهد وابو بكر وقف معنا له ولاشد وعائشة وقف معنا له نينكيدو وا زبير inankeedu waa ayo waa cabdillaahi bnu zubayr yani halkii la taabaaba waa laya la taabtaaba waa la yaab asmaa bint abi bakrin radia allahu tacaala canha waxay ahayd gabadh la yaab le daatu nitaaqeyn baa laodhan jira waa la yaqaanaa warkaas gabadhii maaragtay xilligii rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu hijrooday ha labadhexirley taas waa waxbadaas iga lunsaneed labadhexirley bay ahayd yani waxa weeyaan waxay usii qaadatay rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayay qeyb ka ahayd waa qiso dheeri hijradiisii warkeedu wuu dheer yahay qisadeeduna way dheer tahay laga dhammaan maayo laba qodob laba qiso oo gaagaban idinka sheekeeyo oo ku saabsan asmaa binta abi bakrin asma marka laga yimaado diyaanadeeda iyo aqoonteeda iyo alakacabsigeeda iyo kaalinta islaamka ay ka soo qaadatay iyo xilliga hore ay muslintay iyo aabbaheed marka wax alle waxaa laga yimaado waxay ahayd shakhsiyad la yaable oo adag gabadh adag mar xadiidiya baa laga sheekeeyaa maanta angela merkel iyo islaantii haysan jirtay ingiriiska maxay ahayd ayaa waxa dhaa waa mar'atun xadiidiya waa khuraafaat gabadh intaasoo wasiirag taagan yihiin oo intaasoo la taliyo leh oo intaasoo ciidan leh ayaa waxa lagu leeya waa mar'atun xadiidiya haddaa asma asma maanta eega idinku gabadh xadiida inay ahayd iyo iyo inay gabadh iska caadi ahayd waana kala ogaan doonaa laba qiso oo kaakaaban asma binti abi bakrin radia allahu tacaala canha inankeedii cabdillaahi bni zubayr iyo waxa isku dhacay xajaaj ibnu yuusuf ninkanu sheegay ina habeen ka dhaweyto dhiigii cabka ahaa cabdilmalik ibnu marawaan ayaa u soo diray xajaaj ibnu yuusuf makaa la isku qabsaday waxaa dhufays u ahaayoo uu deganaa cabdillahi bnu subayr kacbada masaajidka nebiga masaajidkaas weyne kacbada deganaa cabdillahi bnu subayr isaga iyo ciidankiisu waa laga xoog badnaa waa laga ciidan badnaa waa la go'doomiyey ciidankii cabdilaahi waa la kala xaday badankiisu way ka tageen in yar baa ku soo hadhay nin geesiya oo aan waaban oo aan libiqsan ayuu cabdillahi bnu zubayr ahaa waa inankii asma dabadeetana maalintii intaanu dhiman toban cisho ka hor buu hooyadii u yimi hooyadii buu markaa wuxuu rabaa taladeeda islaama waata wax laga qariyo on moogta hooy ma maxaa dhacay ma wallahi waa iska khayr dee hooyada wax ku weydiiso oo xaalad adag aad marayso had iyo jeer inagu waxaynu maqaanaa waalidka dhibaatooyinka loogama sheekeeyo oo waa laga qariyaayo yani hooyadaa kaa nixin baa la idhahdaa laakiin waa qalad xaaladda jirta waa waalidkaayo way kaa weyn tahay laakiin haddaa dee hooyada ay caloo jilicsan tahay oo arinkii taladuna ay ku yartahay waxbaa ka nixina iska dah asmaa gabadh adag bay ahayd oo ninkii sheegnay markii cabdillaahi ibnu zubayr uu ogaaday in aanu maaragtay maanta dhimasho aanu ka baaqanahayn ciidankiisuna uu ka wada tegay in yari ay ku hadhay oo la jiiri doono ayuu hooyadii u yimi wuxuu ihi hooyo dadkii oo dham way iga wada tageen xataa ubadkaygii iyo ehelkaygii qaar ka mid ihi way iga tageen waxaa igu soo hadhay in yar oo cagta la marin doono maalin dhow maxaa yeelaa nimankii reer bani umaya ee xajaaju markaa uu matalayena waxay la daba socdaan xoolo qaado maal qaado mansab qaado isa soo dhiib maxaan sameeyaa waxay ku tidhi cabdillaahiyow naftaada adigaa igoog bay ku tidhi anta wallaahi aclamu nafsak naftaada adigaa yaqaana waxaad doonaysa iyo waxaad u dagaalamaysa adigaa yaqaana haddii waxaan ay diin kaa ahayd oo alla kacabsi ay kaa ahayd oo munkaraad la dagaalamaysa ay ka ahayd ku dheganow laakiin haddii markii horeba mansab aad doonaysay oo aad mansab ku dagaalamaysay iyo waa lay dhaca iyo xoolo ha lagu siiyo iyo aad muuqatid iyo haddaad taa ku dagaalamaysay wallaahi waad hoogtay bay ku tihi waad hoogtay waanaad khasaartay naftaadina waad khasaarisay dadkii ku difaacayay kuu dhintayna kuwaana waad khasaarisay adugu isqiyaas hooye wuxuu ku yihi wax kale ma doonayne waxaan rabay oo keliyaata qalooci iyo qaladkii jiray inaan saxo xajaaj ibnu yuusuf iyo bani umaye nimanka la yidhaahdo ee diintii qalday qaladka inaan saxaabaan doonaya buu ku yidhi waxay ku tiri hadday sidaa tahay oo ah maaragtay uu taasi ay kaa dhabtahay waa sidaan kaa filaaye ku soco hana isdhiibin inta naftu ay kaa baxayso hadda waa inankeedii ilaa amba lagu dilaayo amba ilaa iyo aad ka guulaysanayso dagaalkaa joojina wada haddii ay daacad kaa tahay xaqdoon ay kaa tahay lilaahi ay kaa tahay adduunye aana doonahayn dabeetna intu soo kacba madaxa ka dhunkada markaase hooy wuxu hi saan doortay marka hore caynkaasay ahayd basiiradaydii iyo caynkaan aaminsanayn arkaayey ayuunbaad iisii siyaadisayba ku yidhi go-aankaan qaatay baad igu waafaqday dabeete wuu duceeyey wuxuu ku hi hoy waxaad samaysaa iminka horta laga bilaabo waxaad xisaabisaa nin dhintay iminka laga bilaabo waxaad xisaabisaa in lay dilay ee haddii lay dilo waa lay dilayaaye aada ho murugoonin ilaahayna ajar weydiiso marka qofka musiibo ay ku dhacdo musiibada ilaahay baa ajar lagu weydiista ilaahay musiibada aad igu ridee waan sabree ilahay cawilkeeda isi baa la yidhahdaa marka wuxuu ku yidhi musiibadaa kugu dhacday yaani aad kuu saamaynin adkayso ya adkayso ilaahay ajar ku weydiiso waayahay bay ku tihi inshaa allahu sabirkayga waad ogaa waa la ogaan doonaa bay tihi sidii buu ku dhaqaaqay horta kumuu soo laaban cabdillaahi bnu zubayr sidii buu yeedhay waa la dagaalamay sidii baa cabdillahi bnu zubayr lagu dilay lama dilin oo keliya teentoo la soo qaaday baa waxaa laga laalaadiyey albaabka meesha laga soo galo magaalada ayaa geed maaragtay qori dheer intoo la taagay baa laga soo laalaadiyey si qof kastaaba waarko lama soo dejin karo waa saxaabi cabdillahi bnu zubayr insha allahu tacaala waa laga yaabaa xagga dambe tarjumadiisa in lagu timaado axaadiista qaar uu warinayo taasi waa taasi asmaa binti abibakar calool adeegeed halkaasuu taagnaa dabadeetana markii loo sheegay inankaagii waa la dilay markii la yidhi may ooyin may tawaawacin may qaylin may barooran way ducaysay un bes ilaahayow cabdillaahi bnu zubayr waxaan ku ogaa nin habeenkii oo dhan taagan oo salaatuleyl u taagan nin soom badan nin aabbihii hooyadiiba baari u ah ilaahw cabdillahi bnu zubayr u naxariiso bis gabadhaas gabadh adag ba mise gabadh jilicsan ba هذه هي المرأة الحديدية موقف كلابات مركي عبد الله بن زبير الدلي أيا حجاج دي ماشي أي قبصدين مكة أيا حجاج بن يوسف با أيا وحوري يقول يا رأى أسماء نبغو دلو حكوري أسماء حكوري أيا حجاج بن يوسف waxay ku tiri waxaad ku tiraahdaa waan diido ku iman maayo xajaajna waan ku diiday waa khatar ninkii oo maran baa ku soo noqday xajaajo way diiday markaasuu ku laabo oo waxaad ku tidhaahdaa ama wallaahi waad ii imanaysaa amba intoon ciidan kuu soo diro ayaa iyadoo timaha labada gees lagu hayo lagu jiidayo ayaa laykaa keenaya waxay ku tii waxaad ku tidhaahdaa ku iman maayo ciidan iisoo dir labada gees timaha intay ijiidaan ii kaa keena xajaaj wuu yaabay wuxuu hi kabahayga aaway kabihii baa loo dhibo wuu soo dhaqaajiyey iyadoo halkii fadhida ayuu u yimi dabadeedna wuu soo hadal dheer baa dhex maray marka aada u dheer ayaa dhex martay oo su-aalaah su-aaluu weydiinayo uu isleeyahay maaragtay waxaan la yidhaahdo ku tiiqtiiqso iyaduna mid uu eedo ay ugu jawaabayso suaala su-aalaha waxaa ka mid ah hal su-aal aan maaragta aanu kusoo gebagabeyn oo tusaaleah wuxuu ku yihi araaytu ara'aytunii kayfa facaltu bicaduwi illaah sow maad arag sidaan ku sameeyey cadowgii ilaahay maxay kula tahay waay waa inankeedii inankaagii cabdillaahi cadowga ilaahay ahaa sidaan ku sameeyey maxay kula tahay siday kula muuqataa waxay ku tidhi maba isdhibine araa annaka afsadta calayhi dunyaahu wa afsada calayka aakhiratak waxa ii muuqda adduunkiisii inaad fasahaadisay oo adduunkaad dhaafisay dee hadduu inuu iska sii noolaan lahaa oo adduunkiisa iska dhaqan lahaa adduunkiisii baad ka kharibtay isaguna wuxuu kaa kharibay aakhiradaadii maxaa kaa yidhisiye buuri kelmadii maxaa kaa yeedhsiiyey maya muslim waxay tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay haqiif waa beeshuu ka soo jeedo xajaaj ibnu yuusuf haqiif waxaa ka soo bixi doona laba nin waxaa ka soo bixi doona nin nebinimo sheegto kadaaba iyo mubiir nin safaax oo dhiigiya caba oo dhiiga islaamka daadiya waxay tihi kadaabkii waanu aragnay oo uuna soo maray oo haqafi buu haayo waa mukhtaar ibnu abi cubayd ninkii la odhan jiray adigana waxaan u arkaa inaad tahay mubiirkii ninkii dadka halaagay dhiigga cabaaye xajaaj ibnu yuusuf juuq iyo jaaq midna ma odhane kabihiisii intuu qaatay buu ka dhaqaajiyey meesha asmaa binti abibakar gabadha noocaasa ee saasa ayay ahayd qisadeedu way dheertay asma waxay leedahay radi allahu tacaala canha qaalat atatnii atatnii ummii hooyaday baa ii timi raaqibatan iyada oo doonaysa yani inaan wax siiyo oan xidhiidhiyo makay ka timi madiine ugu timi fii cahdi الnabiyi salى اllahu alayh wasalama xilligii nebiga fasa'altu nabiya sala allahu alayhi wasalam nebiga waxaan weydiiyey asiluhaa rasuulkii ilaahay o miyaan xidhiidhiyaa hooyadey hooyaa ii timi oo gaalada oo diinta weli aan qaadan xidhiidhis bay rabtaa inaan wax siiye waa kaafirada wax ma siin karaa yani waxaad dareemaysaa qofka muslimkaa waxyaabaha uu samaynayo tallaabooyinka uu qaadayo wuu miisaamaya wuxuu odhanayaa waxan shareecadu maxay ka qabtaa ilaahay muxuu ka qabaa janno iyo naar maxaad ku gelaysaa ma xaaraan baa mise waa xalaal qofku caqligiisiiyo waxay la tahay uu keliya ka shaqaysiin maayo waxaa la isla ogaa muslimiinta iyo gaaladu waa laba qaybood bay kale yihiin waa col iyo cadaawe isma bixiyaan saasaa isma loo sheegay dabeete hooyadeed baa timi asna waxaa ku wareegtay isu qaban weyday waana hooyadaa waana kaafirad maxaad samaysaa wallaahi waa iska okaye waxsii ma odhan waxay tihi meeshii hawl baa taalle rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo weydii rasuulka hadduu odhan lahaa dilna way dili lahayd hadduu odhan lahaa erina way eryi lahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi nacam haa ee xidhiidhi qaala ibnu cuyayna wuxuu yidhi faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu ku soo dejiyey fiihaa asma wuxuu ku soo dejiyey لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم لا ينهاكم الله إلهي إذن كحران تنمين ما يؤذن مديد عن إحسان الذين لم يقاتلوكم في الدين أنبا عن الذين كوا لم يقاتلوكم في الدين أن دينت إذن كردك على من ولم يخرجوكم من دياركم قريهنا نعرضك قريهنا نعرضك سار أن تبروهم إنا وإحسان سميسان قال أوردن قال كأن حربك أهين ee xabaddu aanay naga dhexaynin ee dagaalka aanay nagula jirin in loo samafalo oo wax la siiyo oo la tabantaabiyo oo la gacan qabto an tabaruuhum inaa u samafashaan la idinma diidin baa layidhi laa yanhaakum allaahu ilaahay idinka reebi maayo amba idinka xaaraantinimayn maayo can aladiina kuwa lam yuqaatiluukum fi diini diinta aan idinkula dagaalamin oo diintiina aan idinku haysan walam yukhrijuukum min diyaarikum guryihiina inaan idinka saarin an tabaruuhum inaa u samafashaan waxay kusoo degtay marka asmاء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه حديثك هو حديث صحيح بخاري مسلم يغير كدوري وأنا حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وحي رأى عمر عمر با وحي عبد الله بن عمر وين سوشي ما رأيت ترجمة ديس وحكم ده وحي عبد الله بن عمر رأى عمر وأبيه رضي الله تعالى عنه وحي أركي عمر حلة سيراء مرء أنبقو ayuu arkay qurux badan oo xariiri ay ku ladhan tahay xariiri ku dhex samaysan tahay yani xariir saafiya maaha waa maro caadiya oo lagu dhex sameeyey lagu dhex qasay xariir fa qaala wuxuu ihi yaa rasuula allah rasuulkii yani suuqa iyadoo lagu iibinaya buu arkay dabeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi yaa rasuula allah ibtaci haadihi tan iibso way qurux badan tahay oo maxaad u iibsanaysaa falbashaa yowma yowma aljumuca maalmaha jimcaha aad soo xidhatidid waidaa jaaaka alwufuudu iyo markay wafdiyadu kuu yimaadaan ila waa xilliga qofku soo sharaxay uu soo xaragoodee waxaa la idhi jimcaha waa in la soo xaragoodo qofku maryihiisa axsanu hiyaabihi waa inuu soo xidho waa inuu soo maydho isa soo nadiifiyo waa inuu barafuun iyo udgoon qofku waa inuu soosoo marsado ila waa la isu wada imanaya waa maalintii kulanka eh markaa maalintaasoo kale aad soo xidhatid dee qofka khadiibkana kabasii wuu kasii mudan yahay waidaa jaaka alwufuud iyo markii wafuudu kuu timaadaad soo xidhid waa maro aad u qurux badan qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi innamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu qof aan nasiib wanaagsan lahayn oo ehlunaara ayuunbaa tan xidha yacni raggaa loo jeeda ragga xariir wuxuunbaa xidha qof naar u badheedhay qof naar u badheedhay ayuunbaa xidha oo aan lahayn nasiib wanaagsanoo nasiib janno aan lahayn فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأتي يده فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها وحاب اللغة كياني تي وسوار كعمر إيه حررت كل حسام يسند بحلل حلده يعني يديو فربضان بالا كياني فأرسل إلى عمر بحلة دبيت عمر رضي الله تعالى عنه أي متكم إذا أدري ولتاق هذا أدقه فقال أقول كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت وسان هذا بكل سودي باش عاي ما رسولك إلى سودي ما قفك عن نصيب لهين أيا باش هذا سيدا بين هذا qaala wuxuu hi inii lam ucطikahaa litalbasaha kuumaan siinaad xidhato walaakin tabiicahaa aw taksuuhaa amba waad iibin iska iibso oo dee maaragtay lacagayso haddii kalena dee ciddee u xalaasha tahay sii waad bixin kartaa oo dee dumarkaagaad siin kartaa fa arsala bihaa cumarun cumar wuxuu u diray ilaa akhin lahu min ahli maka qabla an yuslima nin ay walaala yihiin oo maka jooga intii aanu muslimin nin ay walaala yihiin oo maaragtay xagga hooye ay ka walaala yihiin oo cusmaan ibnu xakiim la odhan jiray ayuu ayuu u diray oo ihi amba iibso ama meel dhiga mar reerahaaga sii macnaha maaha adigu xidho oo qofka maaragtay kaafirka ah hadiyad waa la siin karaa ninkii sheegnayoo qofku haddii uu aanu nin colaad inagula jira aanu ahayn oo xarbi aanu ahayn oo amba nabadi inoo dhaxayso amba xataa nabadi yaanu nabadda inagula jirin dagaal aanu inaga dhexaynin oo gaal uu yahay oo kaafir uu yahay waa lala ganacsan karaa waxbaa la siin karaa hadiyadda waa laga qaadan karaa hadiyad baa la siin karaa markaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam markii cumar uu siiyey cumarna wuxuu u diray walaalkii oo gaala laakiin uguma u dirin cumar inuu xidho ila ragga waa ka xaaraane haddii kale dila khamri buu u diri lahaa mararka qaar ninka gaalka khamri miyaa la siin karaa khamri miyaa loo qaadi karaa waa ninkan waa nin wanaagsano waa nin mucaahide waan ku soo dhaweynaya khamri si miyaa la odhanaya walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan yacni dadka waa waxaa lagu tacaawunaa la isa siiyaa waa samaha iyo wanaagga laiskula qabtaa laakiin qofka laguma kaalmeeyo dee xumaanta cumar radia allahu tacaala canhu walaalkii wuxuu u siiyey amba inuu iibsado oo u lacagaysto amba reerkiisa inuu siiyo waa intii aanu muslimin markii dambe ninkaasi cusmaan ibnu xakiim wuu soo muslimay xadiisku waa xadiis saxiixa bukhaari baa soo wariyey muslim radi allahu taa raxmat ullahi tacaala calayhima baabu laa yasubu waalidayhi waxay baab u tahay qofku labadiisa waalid inaanu caayin ma qof baa afka intuu kala qaado labadiisa waalid caayaya way dhici kartaa waaba la arkay qaar baaba dilay oo gacanta u qaaday annaku waxaan anigu waxaan markhaati ka ahay oo waan ogaa inaanu jaar nahay qaxoontigii daroor bay ahayd xaggaa naga xigay islaamtu hooy waa hooy mma keligii bay dhashay ma aqaan laakiin waxaan xasuustaa guriga intuu hurdo inay baxdo ay raashin u doonto qaadkiisana ay u soo qaado si marka uu soo tooso aanu u dilin si aanu u dilin haddii uu soo tooso iyadoo qaadkii meesha aanu maalintaasi ool yaa weylahaa bakoorn soo qaado dabadoo qabanaya qawdu ka saaraya qawda ayuu wallahi ka saaraya saareeluu kusoo wada yaacin saa laga qabanaya soo orne waanu seexana qaadkayaga aawe nin xoogo geed kaa leeg markaa subaxi waa inay kalaahdo hadday soo weydo waa inay soo amaahato dabeete markay u yimaado inay gacanta ka saarto suu dhaqaajinaya de marka hala yaabin haddaad arto mid caayaya mid raga caaya waa la arkay maaragtay qaar dilay waa la arkay qaar garaacay waa la arkay laakiin dumarka aad bay ugu yarta gabadh hooyadeed garaacday amba hooyadeed dishay amba hooyadeed caayasoo afka u kala qaadaysa amba aabaheed inta la arkaa waa naadir laakiin ragga aad bay ugu badanta rag badan baa la arkay can cabdillaahi bni camrin qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam cabdillaahi bni camr wuxuu yidhi min alkabaa'iri dembiyada waaweyn ee kabaa'irtaa waxaa ka mid a an yashtima arajulu waalidayhi qofku labadiisa waalid inuu caayo dembiyada waaweyn waxaa ka mid a qofku labadiisa waalid inuu caayo amba mid ka mida inuu caayo faqaaluu asxaabta way yaabeen waxay idhaahdeen kayfa yashti kayfa yashtimu oo seebuu caaya ma nin baa aabihii caayay ma hooyadii caayaya qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi yashtimu arajula fayashtumu abaahu wa ummahu nin buu hooyadii caayaya markaasuu hooyadiisna caayaya nin buu aabihii caayaya isna aabihii buu caayaya marka aabihii in la caayo yaa sababay isagaa sababay waxaa jira had iyo jeer shareecada islaamku waa shareeco mustaqila oo ka madax banaan caqliga ibni aadamka dadka qaar ba waxay ku dawakeen shareecadii caqligii caqligiibuu kana diidan yahay caqliga ha lagu soo weeciyo caqliga iyo shareecadu way kala duwanyiin waa sharci munazala oo xagga ilaahay ka yimi oo dadka lagu adoonsada inay qaataan bis amba caqligaaga yala gaabani ha fahmo amba yaanu fahmin waxaan uga jeedaa maxaa loo yaqaana iminka haddee nin hebel aabbihii buu caayay haddaan ku dhahay iminka maxay u naqaanaa de waa qofku inuu aabbihi afka u kala qaado u caayo laakiin rasuulku alayh salaatu wasalaam macno ziyaadaa buu sheegay oo shareecada ay u taqaano weyninkii hore u sheegay in rasuulku alayh salaatu wasalam wuxu muflisku waayo almuflis waa ay ninka kacay ee caydhoobay waa kuma maxay u naqaanaa ninka kacay ee caydhoobay ninka dukaan ka haystay ama bakhaar ka haystay intuu iska qufle banaanka taagan waxbaan haysan laakiin rasuulku alayh الsalaatu wasalaam manihii man macno aan ahayn ayuu sheego wuxuu ku hi kaa maahee ka mufliska waa ninka sheegana waa ka maalinta qiyaamaha imanaya sane ee sane ee sane ee sane kana waa kan macno kale oo siyaadaa oo shareecada u taqaano ayaa jira qofku hadduu qof caayo aabbihii amba hooyadii uu caayo oo qofkaasina uu aabbihii adna aabbaha uu caayo amba hooyadaa uu caayo waxay ka dhigan tahay oo laguu qorayaa inaad aabbaha adigu cayday amba hooyada adigu inaad caydaa laguu qoraya waa qadiyad aad u culus marka aflagaadadu sideedaba uma wanaagsanaa amba aabba cay amba inan cay amba inan cayiyo aflagaadadu uma wanaagsana afxumaantuna ka mid maaha dhaqanka qofka muslimkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi maa kaana faaxishan walaa mutafaxishan rasuulku ma ahayn mid afxun iyo mid xumaan dadka maarata ka keensada ma ahayn marka qofka muslimka afkiisu waa xariir ma caytamo ma aflagaadooda afkiisa wuu ilaaliyaa ceebtii cayda wuu iska ilaaliya dhaawicitaanka laakiin waxaa ka sii daran taasna oo sii raacaysa qofku markuu gaadho inuu waalidkii uu usoo jiido wacay usoo jeedo xadiisku waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim ayaa wariyey markaa qofku inuu cayda iska ilaaliyo maanta aad baa laysu caayaa oo weliba aad u fool xun oo aad u qadhaadho oo qaab daran baa laysku caayaa oo qofku hooyada weliba u caayo waad waa mar iyo dhif inaad aragto qof aabbihii lagu caayayo qof aabbihii lagu caayayo qofku wuxun buu caayayaa uun islaantii buu caayaya inkastoo soomaalidu soomaalidu waa wareer moogta mararka qaarkood waxaa la yidhi waxaa la yidhi waa berigii dee baadiyaa la joogay ayaa geeljuruhu marka ay meel isugu wada yimaadaan waa la isdacaayadeynayaa waa la kaftamayaa waa la iscaayayaa markaa nin baa waxaa weeyaan hooy kan hooyadii buu caayaya kan kale buu caaya markaa nin raggii ka mida in hoyadii la caayin islaanta way carootay jiq waxay ku leedahay waxaa ninka maxaa lagu caayi waaya adiga kuwa kaleba way iscaayayaan kuwa kaleba way iscaayayaan adigu maxaa isaa tahay yaani nacas baa tahay bay ka dhigantay ilamaa iyo aad markaad banaanka timaada dad waxyeelaysa dee lagu caayaa bay ka dhigantay moogta marka xataa waaba tii la odhan jiray marka qaar waa yani dumarka qaar baaba ku odhan jiray caayada geela jire waa taas caayada geela jire macnaa waxay ka dhigan tahay ma haddii geeljiru uu ku caayo oo ya waa waxa weeyaan inankaagu waa libaaxo waa khatar waa mashkiladii marka mafaahimtu mafhuumku markuu isbedelo waa taas oo kale yani waalidka cayadiis waalidku cay ma laha meel laga caayo male baabu cuquubati cuquuqi alwaalidayn cuquubada uu leeyahay amba cuqubada amba dembiga cuqubada waxa weeyaan de waa waxyaabihii uu xadka laasima had iyo jeer amba rajm ha noqoto amba qadci ha noqoto amba jaldi ha noqoto amba caam haddii laga dhigana waxa weeyaan qofka waalidkiisa caaq ku noqda ilaahay ciqaabtu u diyaariyey taa caamkaana meesha ugu qoranta iminka can abi bakrata can الnabiy salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi maa min denbin ajdaru an yucajala lisaaxibihi اlcuquubata maca ma yudakharu lahu min albagyi waqaطicati الraxim maca ma yudakharu lahu maa min dembin dembi ma jiro ajdaru uga mudan an yucajala lisaaxibihi اlcuquubata qofka dembigaa ku dhacay in loo soo dedejiyo ciqaabta maca maa yudkharu lahu iyadoo haddaa waxna loo keediye ciqaab loo keediye aakhiro min min albaqyi xadgudubka iyo wa qatiicati araxim waxay ka dhigan tahay af soomaali dembiyada qofka adduunka marka uu ku sameeyo adduunkaba lagu ciqaabo iyadoo aakhirana ay ciqaabta u taallo waxa ugu horeeya xadgudubka iyo iyo qofku qaraabadiisa inuu jaro qaraabadiisa inuu gooyo qaraabadana waxaa ugu mudan labada waalid baa ugu mudan xadiis kaloo saxiixa nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku sheegay laysa shay-un utiica allaahu fiihi acjalu hawaaban min silati araxim ma jiro shay ka soo degdeg badan abaalkiisu ka soo degdeg badan yahay qaraabadoo la xidhiidhiyo yacni haddii qaraabada aad xidhiidhisana abaalkeeda aakhiraba intaan la gaadhin baad adduunka ku helaysa haddii qaraabada aad goysana intaan aakhiraba la gaadhin baa ciqaabteeda adduunka guudkiisa lagugu keenaya baqiguna waa caynkaaso kale baqiguna waxa waa adyadda iyo gardar gardarrada iyo qofku dadka inuu ku xadgudbo oo xaqooda uu ku qabsado xaqiisa intuu halkaa dhigtuu dhammaysto kaagana hayso koodana ku qabso baqigu waa kaa indhaha inu saaray soo maha intaasoo qof oo la yaqaane daalim inuu yahay oo baaqi uu yahay oo dadka uu ku xadgudbo oo dadka xoolahooda ku qabsado oo markii dambena noloshiisii ay dhinac kala qabatay oo uu leeyahy meel alaale meel aan iska soo qabto ma hayo meesha layga raacay waan aqaanaa meeshay tahay meesha layga raacay ee layga soo maaragtay layga soo bidhaansaday ee cuquubadu igaga socoto waan garanaya qofku wuu isyaqaanaa maalmo hore waa lagu sii deynayaa markaasuu kan jiidhayaa markaasuu kan jiidhayaa markaasuu kan jiidhayaa dabeete hadhow baa la qabanaya markaasuu cabaadayaa goor cabaadku waxba aanu karahayn toobadiisii iyo waxalaali wixiisii yacni qofkaasi waxaa loo soo qadimayaa qayb ka mida ciqaabtii aakhiro tii aakhire weyneedna way waxa dhan tahay xadiisku waa xadiis xasana waana xadiis sugan عن عمران بن حسين قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري ما تقولون في الزنا زنا محاكل ليدهين وشرب, وشرب الخمر والسرقة خمر قول لعبه يتوقد يزنا محاكل ليدهين قلنا وحير أهلنا أصحابتي الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سيقانا زنا إيو خمر قول لعبه يسرقة كورما هذا ويقنا أصحابتي حارانتهاي زنا حارانتهاي khamrigu xaaraan yahay tuugadu ay xaaraantaha way garanayaan laakiin waxay isleeyihin malaa cilmi siyaadaa baa yimi malaa waxay siyaadaa baa yimi malaa wax kale lagu sheegi doonaa marka waa inay ka gaabsadaan waxay yidhahdeen allah warasuuluhu aclam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi huna alfawaaxishu wa fiihinna alcuquubatu waa fawaaxish waa waxyaabaa waa dunuub aada u foolxunoo qaab daran wa fiihinna alcuquubatu cuquubana way ka waajibtay iyo ciqaab alaa unabiukum ma idiin sheegaa ma idinka warramaa biakbari ilkabaa'iri dembiyada kooda ugu waaweyn ma idiin sheegaa haabaa taala meesha haya noo sheeg ashirku biاllaah wa cuquuqu lwaalidayn ilaahay oo cid lala caabudo labada waalid oo caaq iyo waalidinkaar lagu noqdo wa kaana muttaki'an rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa weeya wuu dangiigo suxulka ayuu ayuu tiirsanaa ayuu ku tiirsanaa faxtafaza markaasuu rasuulku calayh isalaatu wasalaam si quman usoo fadhiista markaasaa wuxuu yihi wazuur wazuur iyo beenta xadiiskan waa xadiis daciifa laakiin macnihiisu waa saxiixo horeen usoo maray intaasiba kabaa'ir inay yihiin ashirku biاllah xuquuq alwaalidayn wa qowla azuur wa shahaadata azuur inay waxyaabaha sharigooda kabaa'irta ka mid yihiin axaadiis saxiixahoo sugan in hore ugu soo maray marka isaga warkiisa bartaa ku dhaaf baabu bukaaءi الwaalidayn can taysalata annahu samica bna cumari yaquulu bukaau اlwaalidayni min alcuquuqi wاlkabaa'ir labada waalid oohintoodu waxay ka mid tahay cuquuqda iyo kabaa'irta yani inaad ka oysa disho maahee inaad samayso fal ay ka ooyaan waxaasaan samaynaya hooya ha samaynaya iska daa dabeete iyagoo kuu naxsan oo kuu baqanaya amba ka ooyaya inaad diidday inay ooyaan ay ilmeeyaan waxay ka mid tahay cuquuqa ayay ka mid tahay iyo kabaa'irta xadiiskaana horeyn usoo maray baabu dacwati اlwaalidayn labada waalid in loo duceeyo can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama halaatu dacawaati mustajaabaatu lahuna saddex baryo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu aqbalaa oo ma soo celiyo laa shaka fiihinna shakina kuma jiro haka shakiin malaa malaa male mala male male saddex duco oo baryo cidda bar cidda baryootantoo ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisa ilaahay ku soo celin maayo wuu ka yeelaya wuu ka aqbalaya kow dacwat lmadluum mid la dulmiyey oo loo xoog sheegtay ducadiisa ilaahw iga soo qabo ilaahw ninkaa hebela dulmiyey ii xoog sheegtay ilaahw iga soo qabo xaqaagii oo ninkaa xoog weyn aan ka dhacsan karin uu kaa dulmiyey qofku hadduu gacmaha kor u taago sihaamu leyli laa tukti sihaamu leyl waa leebka iyo hubka habeenkii la isticmaalo haddii xaaladdu ay faraan kaa baxdo aad aragto in xoolahaagii bartaara la maray iyo xaqaagii oo aan dacsan karahayn iska daayo habeenkii unbaad xagga ilaahay subxana wa tacala ilaahay iga soo qabo way ku dhacaysaa waa la hubaa wa dacwatu lmusaafiri ninka musaafirka ee socotada ah ducadiisa qofka musaafirka ee socotada ee dee muslimka ah ee muuminka ah ee mustaqiimkaa ee iska ilaaliya waxyaabay ducada lagu celin jiray lagu celin jiray qofkana ducadiisa waa la aqbalaa wa dacwatu lwaalidayni calaa waladihimaa iyo labada waalid ubadkooda ducada ay u duceeyeen amba habaarkay habaaraan habaarkay habaaraan waxa weeyaan waa way ku dhacaysaa hore intaas mid kasta gaalkiisa marka laga yima dacwat musaafir dacwat lmadluum hore ayaanu soo sheegnay xadiiska u dambeeya oo baabkaasina uu ku gebagaboobayo casharkana haddii ilaahay ka dhigaanu kusoo xidhi doonaa waxa weeye can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu samictu rasuula اlahi salى اllahu alيه wasalam yaquul rasuulkaan maqlay oo leh ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج حديث وين دول مرينا هذه رأي كريم شرحيسة هبين دمينو كدقي دون هذه رأي كريم وحولي رسولك يعني أبي هريرة rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan maqlay oo leh qof ubada oo dhasho caydi ah oo jiifa maaragtay xoolka ku jira ma hadlin isaga oo maaragtay dee noocaas oo intaan leego xilligii hadalka aan gaadhin laba qof mooyaane ciise ibnu maryam iyo ninka jureej la yidhaahdo kii saaxiibka la ahaa yani kii la socday isaga rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtu waxay weydiiyeen yaa nabiy allaahi wamaa saaxibu jureej oo jureej saaxiibkii keebuu ahaa may aqoon markaa rasuulku alayh isalaatu wasalam wuxu uhi jureej wuxuu ahaa rajulan raahiban fii sawmacatin lahu wuxuu ahaa nin suufiya suufi waxaa loo jeedaa nin cibaado u go-ay suufiga ninka hore u sheegno laakiin maynaa sheegin waynu sheegi doonaa hadii ilaahay ka dhigo suufi waxaa looga jeedaa halkan nin cibaado u go-ay oo keligii meel iska degan oo dadkaba ka dhex baxay ayuu ahaa ninkaas sawmacad buu ku jira sawmacaddu waa dhismaha gaarka dadka cubaadda ah ay dhistaan teendho oo kale wa kaana raaci baqarin wuxuu ahaa nin nin lojirihi yaawi ilaa asfali soomacatihi wuxuu seexan jiray u hooyan jiray soomacadda had iyo jeer waxay ka dhisi jireen buur dusheed markaa buurta gunteedu ku xahaysan jiray habeenkii looda wa kaanat imra'atu min ahli اlqaryati takhtalifu ila araaci hadalkaa waa la asluubaysanayaa moogtay gabadh baa ninka raacigaa ku soo noqnoqon jirtay macnaa ma fahamti waa afkubaadsi baa ku jira meesha xumaan bay meeshaas gabadha siday ma jirto faatat ummahu faatat ummuhu yowma yani taa bartaa ku hayso jureeju kaalay jureejbay maalin maalmaha ka mida hooyadii u timi faqaalat waxay tihi yaa jureeju jureejow waa u yeedhay jureej inta xagga soo istaagtay baa u yeedhay waa jureejow bay tihi walxaal huwa yusalli isna wuu tukanaya faqaala fii nafsihi dabeete isagaa wuxuu naftiisii kula hanshaashaqay wa huwa yusalli isagoo tukanaya ummi wa salaati ma hooyaan yeelaa si salaadaan dhammaystaa markaasuu fara'a waxa uu go'aansaday an yu'fira salaatahu salaaddiisa inuu door bido wan meel salaadda iska wado salaadda labada ka weyne hodh hooye markaa aad salaadda ka baxda maad la hadli doontaaye horta salaadaada dhammayso uma sarakat bihi haaniyata mar labaad bay adna u yeedhay war jureejo bay tidhi faqaala fii nafsihi ummii wa salaatii fara'aa an yu'fira salaatahu sidii oo kale uma sarakat bihi haaliata mar saddexaad bay haddana u yeedhay faqaala wuxuu ihi ummii wa salaatii ma hooyaan yeelaa mise salaadaan sii wataa fara'aa dabeete waxa u muuqatay an yu'fira salaatahu salaadda inuu sii wato falamaa lam yujibhaa markuu u yeedhi waayey ee saddex jeer ee u yeedhay ayay cadhootay islaantii qaalat waxay tihi laa amaataka allaahu yaa jurayj xataa tandura fii wajhi lmuumisaat jurayjow alla kuma dilo ilamaa iyo aad aragto wejiga naagaa xunxun dumarka xun wejigooda ilamaa aad aragto cidna ma arka ninka halkaas kaga jiraayo halkaasaa cuntada loo geeyaayo naag xun iyo naag wanaagsan toona ma arko xataa reerkooda ma arko ciddii u baahan waa u timaadaa un suuqayo dadka buu isaga tegey hooyadii waxay way u naxariisatay inkaaray kugu dhacday oo meel daran lagu kaxee may odhan waxay tihi ilaa weji xataa ziniiso xumaan samee may odhan ee waxay tihi ilaa wejiga muumisaadka aad aragto ha ilaahay geerida kuma tuso uma insarafa dabeetana way iska tagtay waxay ahayd jurayj inuu hooyadii yeelo oo salaadda oo ka baxo salaadda sunnay ahayd insha allah waynu sheegi doonaa uma insarafat dabeetana way iska tagtay islaanti fa utiya almeliku waxaa loo keenay boqorkii meesha haystay bitilka almar'ati gabadha gabadhii gabadhee gabadhii ninkii lo haa loo jirkaa oo waladat dhashay faqaala wuxuu uhi min manna ilmahan yaa kaa dhalay qaalad waay ku tii waxay tihi min jurayj ninkii miskiinka ahaa jurayjkii suufiga ahaa wadaadkii ayaa soo gamaala gurdeeye bay tihi qaala qaala wuxuu uhi asaaxibu sawmaca ma ninka meesha iskaga jira qaalad waxay tihi nacam cid kale maaha waa isaga qaala wuxuu yihi ihdimuu sawmacatahu waatuunii bihi meeshuu ku jira waa beenaale eh waa wadaad xumakaasi dumiya meeshaasoo isnaya keena fadarabuuhu fadarabuu sawmacatahu bilfu'uusi dabadeedna waxay ku garaaceen sawmacaddii amba teendhadii dheh seef bay la dhaceen way googooyeen xataa waqacat ilamaa ya ay dhacday fajacaluu yadahu ilaa cunuqihi gacantiisii waxay isku soo xidheen iyo luquntiisa bixablin xadhig bay isugu soo xidheen uma inطalaqa bihi dabeetna waa la soo kaxiyey ninkii waa la soo daadajiyo suuqaa la soo mariyey famarat bihi famura bihi ama famara bihi waaa famura bihi dhe waxaa lala soo maray cala almuumisaati haweenkii xumxumaa suuqood baa la soo mariyey fara'aahunna markaasuu dumarkii arkay indhaha u saaray aan weligiiba arag fatabasama markaasuu dhoola caddeeyey oo qoslay wahunna yandurna ilayhi fi nnaas iyagoo dadka ku dhex jiro eegaaya oo u jeeda isna wejigoodii markuu arkay buu qoslay faqaala almeliku boqorkii baa loo keenay wuxu uhi maa tascumu haadi war gabadhan maxay sheeganaysaa markaasuu dhi maa tascumu oo maxay sheeganaysaa maba ogiye qaala wuxuu uhi tascumu waxay sheeganaysaa ana waladahaa minka ilmahani adiga xaggaaga inuu ka yimi qaala wuxuu idhi anti tazcamiin maadaasan sheeganaya ma anta tazcumiin maadaasan sheeganaya qaalad waxay tihi nacam haa ilmahana waa miinaan isgaranahayn ilmahana waa ilmahaagee qaala wuxuu yihi ayna haada asagiiru ilmihii yar la sheegaya aawe qaaluu waxay idhahdeen haada fii xijriha waa kaasoo dhabtay ku haysataa faaqbala calayhi ilmihii yaraabu xaggiisa soo qaabilu u yimi faqaala wuxuu ihi man abuuka ilmihii yaraabu wala iska qaadaya moogta man abuuka aabbahaa waa ayo hadda waa ilmaha yar imka dhashay qaala wuxuu yihi raaci baqar isagaaba ka daran waa kaloodi jira buu yihi dee kii ay islaantu macmiilatay wey raaci lbaqar waa ka looda looda raaca qaala almeliku de markaa boqorkii u arkay inuu bad ku jiro oo ninkan uu ku khaldamo ninkan weli ilaahay iska miskiin uu yahay qaala wuxuu ihi anajcalu sawmacataka min dahab qalad baanu samaynay sawmacaddii waanu kuu dhisaynaa gurigii yal aanu kaa duminay waanu kuu dhisaynaa ma kaaga dhisnaa dahab soo markii hore looxaan iyo waxbay iska ahayd iyo dhooba iyo wax laysku walaaqaye mar haddii khaladkaanu samayno qiimahaagiina aanu ogaanay ma kaaga dhisnaa dahab qaala wuxuu uhi laa maya wuxuu hi min fida haddaa fido ma kaaga dhignaa qaala wuxuu hi laa maya qaala wuxu hi famaa najcalu haddaa waxaanu kaaga dhisnaa qaala ruduuhaa kamaa kaanat siday ahayd inigu celiya soo dhooba may ahayn aniga dhoobadeedii ii dhisa qaala wuxuu hi fama aladii tabasamta maxaad la qososhay markii aad suuqa maraysay lagu soo wadeeyey waa adigii mar qoslaye maxaa maxaa dareentay qaala wuxuu ihi amran caraftuhu arin aan gartay oo ii dhacay ayaan ku qoslay adrakatnii dacwatu ummii waaa igu dhade waxaa igu dhacay habaarkii hooyadey hooyadee waxay igu habaartay maxay ahayd jureejow ha dhimanin ilaa ad aragto wejiga dumarkaa xunxun markaa dumarkii baan ka dhex arkay buu hi igu qoslaaya uma akhbarahum dabadeetana wuu warramay xadiisku waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa soo wariyey in sha allahu tacala habeendiba markaa kasii qaadi doonaa وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم